waana alla mahadiseed ilaahay may ku tuugane ini wali khilaafe oo antum oo hajari ini geeka anta ka afjaran lamaada oday haajig yoonay tahay adhiishay oo xildhibaanka dawladda dhexe yoonay macal tolsho ini ilaahay lamada kun iyo labaatanka inta ka dhahdayo khilaafto ilaah marshii jire sigeeka inta anka afjarami anka afjaranaa markaan salaamintin boqolkii nafarna ayay ka salaamintin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mayafla dunglan dhekay hirdhibaanka federaalka ilaahay khayrsi hangal gaaliyay malaaga qabiilkii usuu hadda gal gaaliya malaag hasnow gaal iidin dhaayo ilaahay khayrsiya kollayba una tolwiini anaa du'aa iyoonay gaaba an hayna maadaama armogherna no afjaran atin gee kaflanin dhikan kafara hasangna haraawin kafara hasinya anti ana ku oga nibadoonkay haraawa aha nibad ibarwaaga ani ilaahay nin khayro nin hormaran waana nin hormareena antaasa unun yaka ra'asangna walaagay ha afjaraman antun la jijiiday la jijiiday walaago ida adna haadoo lanseeday maydhog lanseeday haraa ku dhatiska jari oo ilaahay jeha ka afjarameeno ha afjarameeno nibadda ku rooga oo gee kafladii oo dhikani iyo anta un roogni anti haraawiino meel kastoo deganyama in sheegana ani nibadla deeri guulla deeri iskorosho iyoona israac la helay antii kale haraaw danneeyasoon haato ma in sheegana ani saaseta alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin wabilaahi tawfiiq anti sheego fanii nibadaas i barwaagadaas oo haraaw israac jeeyo alxamdulilahi rabbi alcaalamiin
ehel dhamaanka oo sharaftan leh i malaaga malaag haaja hasnoo gaala yaan nagaana madi sidaaseta haraaw heernad biidahaay heer dhibaata mahaay walaa siyaasee galle siyaasadii walka gudabi daawsada lugaad miriflala jara madaxweynaga koonfur galbeed hasno weedinla jara ya geeji mahaytay horta hediiska koowaad dhiin geeka maylan dhikay hafladaas antilika dirdaara maharaaw jeebelid i baadii rooga waana ogaayo waana hediiskaasi la qaadiy tangaa jaraasa ti kale unaka lamaayana malaa haraaw khilaafkii intiisa addunka bilaawati sidiluwaadaha ay heer dhibaata mahayna dhibyay badadi may waalay khilaafka una iskhilaafdi ya intaas la uma shaantay khilaafkiina inti geeka laha afjar wanina ogaad ulmaawadiin dhalinyarada waa kay hildhibaanka sharafta leh dawlada dhaha ah in malaagii oo haraawlaka magaayay hooska ninka jari arrintii antaasu koobi walaay dhimagna ishira akyaara dhimaatiraasa
malaaga samadoonada dhalinyarada odayaalka saneen martaga adag neen sharafeen mahad ilaahay iskule kama hasini mayla murugsanaynay dhibkiyo haay yalla murugsanaynay mar badagna akhaar kale galli ilaahay amanti ogolaada ya maslaxada kooyas maslaxaadi dada ilaahay ku ogolaada ilaahay kama hasan mahad ilaahay iskule geek may boqolkii boqolka farhasangnaa un maynan erey lam haraw dhiisaangiyo haraw dad dhaladiyo dhibkone dheeftone marka dhibshoo dhibshoo dhibkaanahaay dheeftiyoo dheeftanahayti geek maynka mahadayaane odayaalkii oo dhigele marefla arantun galen anta sheenen abaal i mahada mudanyin saas daraatiitiye unuun kala farahsagna reeroway haraw man sheegane sidolugaad nibadasan deegaas ma olmasan deegaw nibadasan deegaas ma olmasan deegaw may baxyar ma ilahay wal is walaalatuu namayo may siyan kala dirdaaramaane holkun ay hanaganay holkun ay hanaganay nibadna deegdoy yada siyanka faraha siyankala faraxsagna wabilahi tawfiiq salaamu calaykum beenna reer hadal dhammaan meel haayashe inti intiniska koyti meel ka salaamay meel haayashe salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciidan farahasagna arrin meel haayashe in badan naftaana meel haayashe walku ka jarni ilaahayna ha ogolaadi meel haayashe iyo hata gebagabadiis iyana ninka weeri marka meel raayuse beelaharaw kalaaf iyo meel raayuse madaxweynaha iyo walku ogaay maraflo badan iyo walku ogaay meel raayuse meelinka damboyta meel raayuse madaxtooyadii iyo laha ka dhamaay madaxweynaha meel raayuse beelaha haraw sagooni aan kama hadeliy waanan do-ay maadaama meel raayuse wali kalaafee ka jari ul naftaano meel raayuse guddiha unusa kala jiidin odayaasha dhaqanka iyo meel raayuse madaxweynaha meel haayuse uleyskay oo yoo saareen iyadaa meel haayuse ayaanka guulaysadeen ilaahayna raalli ka nagadi isiin iyadan mahadsantiin dogonga mayla gureeyihiin meel haayuse godkood lama qol iyo sadgol hata weelku ku dhege walaayo meel haayuse haraaw masgalanayn wal maskudilna nibada qabi wal yar meel haayuse oo siyaase iyo dhatiyo galeen haaniin meel haayuse ilaahay ku saare meel haayuse wal isku saari malaagii meel haayuse oo haajiga haya sharafta badanaay oo beelaas la hayti hildhibaankii qaranka meel haayuso oo riiwan dhan hildhibaan haay han as garab fadhiyo khiyaano manis galan meel haayuso alla dartiisa anis afiya umutiyo ku dhaladeen meel haayuso oo bulshadii raraw oo yoo walan haayeen iina meel haayuso tan harta meel haayuso iyo xaflad oo qiimo leh andhakeen oo meel haayuso haraawse diiris luwaad meel haayuso oo andhaka heliisiyaay waan walka heliisii marka meel haayuso intaas unuun iidanka farhasagna walaagaas meel haayuso aysan saamoynay waan ahasiinka naganay ilaahay ku magan gala meel raayuse ununa siindo ayni goobaha welinaha ka dhaha jarni noo ajiibteen noo ogolaateen lambadan awal kala aaminsanay meel raayuse ha ku nagadi walowsan ku nagadiin meel raayuse lan feertise amba lan tolshee way kalmaa ka degi fane lan kalman kooy fane walaalshee an kooy meel raayuse go-aankii oo meel raayuse heer madaxweynahay oo haraa ugaadin iidan ka mahasinyi ununa meel raayuse siindo ayni iidan mahasintiin asalaamu calaykum badan allah ka shaqeeyey madaxweynaha koonfur galbeed mahadaya ku gaarte usanabtitiis beelaha shileedin hadlii beelaha isin hortaba hadlii jartaan maneer iibanii kula qaadadi isoo abtiyaalshay eedan tixgeliyaw runtii arrin muhiim a wahayti arrintaasna maynin muuqatay in xaraw meel god ur ah oo buur korshe lah ku deegaan degaw qershe saarinyi oo buurtaasna ka dhammaantii oo ka wada hoobado doona qofnan ku heri doogno maadaama hoggaankii dhaqanka iyo hoggaankii siyaasadda xooga yar khilaafkaas ku koy khilaafka isugaahay hanoo afjarami ilaahay hanka mahadnaqaan juhdi badan iyo dadaal badan oo lamada hoggaamiyeba biyan dartatiyo iyo ninka suurgalli ilaahayna nii garab gali hanka mahadnaqaana mar lamaad mar saddaad xildhibaanka gogoluusa dhikay haddana oona eri kaali markhaatiyii ku lahaada ini dadka isan shalay walaalayteen oo maslaxadii ha qaadaan oo isan ha ka dadaaleen haddana maanta in ini iskooyaan oo faataada iska darsadaan oo ini heliis iyina yoosiin sheegaan markhaati ninku naqdana ari isii malaaji oo isgarafadiy oo golole wada wada fadiy oo wada tashina ka suubiyaan eedeedan ka mahadnaqaan kana galanta walaalka qoraasi aad lalahayn isku baaroogi unusha gobdaanahan hilasoo siinti ag fashinka meel dheeran deeran may ba siin ku tuugana ilaahay ku rajayna inay dibtanba hasiinka naqana may ilaahay ku tuugana farag isdaarmooyan qalbada isdaar inay ilaahay siin ku koriy may ilaahay siin ku tuugana xaraaw inay uso barwaagow haraaw hadda degmama abeelaas meele oo layska khilaafay waana beelna degmo badana ku qiimo badanta degmooyin ku tirsan soomaali oo degmea yaa ku qiima badanta istaraatiji ahaan ku faylata dhaqaale ahaan ku faylata adeegan ahaan ku faylata ay la hor istaagnay horumarkiisha ay la hor istaagnay haraaw horumarkiishay ay la hor istaagnay waxaa waaye reewnooku deegaankaas in la degan buddugo isinga meel walba buddugilata ukurkii isungu meel degmadaas oo una mustaqbalka ku fadaan ugu degmo mustaqbal shal ku fado dadkii budhiga nhaaye amba ukurka nhaaye hoob iskhilaafaan beelaas oo goobgaduud haraaw degmo ma naqdaas laakiin haddiiba xildhibaanka kan qaranka kan dawlad goboleedka odayaalka dhaqanka beelweynta haraaw dadka deegaanka leh intaasba maamul wanaag ku jirtona waa hubaa iniya naqdaas degmo xag dhaqaale iyona xag oo istaraatiijideed markaanu ku fiirin marka iska duubanaantaasa ilaahay siin ku tuugana lanka qalbishay waliyarha kana naqdawna mayba lanaa ilaahay ku obsay waa intur ada naftata marka on ka horeegta naftata wala iniis fiiri nafti higdo walaalkee walan fiiri nafta ubadkaa dambe dhawrkaa ka jaro kam haddi banaanka roogama ee kan dhabarkin ka jaro beelaaraw dhawrsha ka jaro mustaqbalsha walan fiiri mayba siinku codsadaana inay intaasi niila qaadataan eed iyeedaan mahadsanin xildhibaanka marlamaad marsedaad gololo isufadiya iyo markhaatada insuubsadi haddii isu kalbishay walka jaraan ma weelo lahayni diyaaradaa ra'a lahay mayna tusaas ini kalbishay walanka jarna maslaxadda silayn qaadadi in qaadadi nabadoonka hodhe codsadaa imahaye malaagi iyo nay xildhibaan shaylay waljeeyeena haddii beelo la jeeyo wadatashi haygeliyey us ari eed iyadan kama hadsadan inyi nabadoon eed iyada handhawayan
salaan kadib may farhabni aha aha ini walay hajaraan jeekan lakugunan taasa farhabniga may farhabniga aha dadkii shalay lahaayaan kan dooshay mafalowgi kan doojay mafalow aniba gadowgaa mafalows lahaayeen geek meel waa iska laamuhaya taasa farhabniga may weelay rasuulkana alayhi salaatu wasalaam weli leeyaha aljamaacatu rahma isbajaarka mayray rahmadu waalfurqatu cadaabu shaltabkana mayray cadaabu cadaab kale ma dhiman dadka dad shalay isbajaarka maba shaltabaan cadaab kaleba ma dhiman ilaahi subxaana wa tacaala may leeyaha nimankay laari jaray reer cos iyo reer khasraj may dagaalami jareena afartan sano laba afartan sano dagaalamayeen ana salaaman dhamaayi jareen yaa rasuulkan alayhi salatu wasalaam madi abahyeen midbaay madi dhowr sano kadib nabadayin ya maalmo maalmo kamid ah yaa tan beelanuska kooyama may leedahay gobayaalkii may lahaa tiriyay keykii dagaalka ayan markii dagaaladii wali ayan lahaa tiri dadka inaska heegan leeda tan iniyo dagaalamaan yaa kasaga heegan leeda markaasaa aidunka degdi wactasimu bihablilaahi jamiica markaasaa aydaasaa degdi ilaahay lay markaasee wactasimu bihablilaahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum إذا كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبتم بنعمتي إخوانا marka may hesaabsado ay tahay may ogaado way tahay wali hasan amar isoo ala shafa hufratin god gar naartis ku soo intiin ilaahay geeki arday ilaahay arday arday samadlay atan tiya kana salaasana ayale horta may ka cusubay beelweynta haraaw sooray bilay shaagi qoriyaalka dhalanka horta ayna sheegaan reernad bay lahayn reer dhibaata mahayn anaa reernadbeedu reer dhibaata mahayn deriskiima dhibaata i jarn bal isu dhaaf islayna dhibaata i jari lan allaalo lanka dhibaatayoon arday hanuun arday kashala i jarilay hatana may ka codsadaana insha allahu tacaala dhallinyaradii ciidamadii odayaalkii nabadoonada dhammaantiyo ini la qaadaday nabad wala rabo nabadyadaa haytinama in baahanta ka shaqeeyo anna dad badan haatan argawahay may weelay adduunyadaisan aragaasaan ballangaa jara marba horna ballamoona ballantii eedahayti may la fadayn la hijiyey insha allahu tacaala may fadaanaha ana maala dhaweytinigo madaweynaaga dhegow yaa meelaha ka ballan qaadi hata kubaad insha allahu tacaala si daacadda yar run ah inay ku wada shaqeyn hatana yaada lehtana codsada wali maamul ee maamulu walay wada hadal ahoo arday wada sheekaysi ahoo mishayn ilahma wada talal rawn talalaan walba ma garanaan ilaahay baa ayay wadi keliya washaawirhum fi lamr marka hore dadka la shooro fa idaa azamta fatawakal cala allahi markaas kadib markii marka hore dadka lakashoor dhalaboo lakuweydi markaas kudib hatana ilaahay go-aan qaaday markaas ilahay baa saadla markan ini arday laanka dhaqanka naqdoy siyaasiga naqdoy ini qabiilka roonidii la talan asaw markan kan lankii erhina ilaahay amar iyo hani la talada erhina wala maalaay taasna may ka codsadaan insha allahu tacaala warsin la talada doon warsin weydii doon anta kor waaba obsada jarteena shal fariiri jarteena hoo baatu mudan doon kuwa ugalan warsin la talada may welay dhibaatay jartee baadiyada baa arday dhibaato ka jarte deegaanada haraawsa isu ogsintay wana ma haysan kee shababa haysan goobgoodinka talaska haysan shirkadda beledka dhatiska dhahtaal yaa ciidamada difaanka jaran meel shirkadii difaac lanka jara haraw madu shirkadda leh kegiya haraw shirkadda maha ka eg dhulkii haraw deganaayay mal haysa geego shamaba haysa xaqiigow tan kalena ma haraw meel leeyma dego deeganeed isu lahaay amba sarmaan naqotoy amba erileey naqotoy amba buryaro naqotoy shababa haysa masaada qorno antaan hel lamaan naqadi deegaankaana ay ka- ay ka dhawahay anaseedi walahi ka goobgudud wala meenee liiqarahi war ogaay soo meeshaan maala maga pooba ka jari deegaankii markaas ilaahay amri uuna ah nin ka dhawahay muse aniya meeliyadahay markan la deegaankii la haysato inuu harti adiga isga gala xaqiiqada goobgudud atiga eglanki lijay maka shaqeeya kor marti lay haade ciidamada militariga meelisooga marti heradii oo jiifada marka ini yoo laska didilo laska dhibaateeyna taas ardi iidan ardi inkuuma tan taw tan kala lamaad qabiil nabag bari alayhi salaatu wasalaam qurun ahaa ku dheeraway inihii bate jiibi oo banaanka jeeya meelihii qabiilkan oo sida marka qabiilkaas leeyo qabiil dhible sheeno dhibaato ma sheeno ee dhe- dheef ma sheeno ma ibaahana marka dhalinyarada ama hayn ee qalbasho laka abuuni mise qabiil mise waa la geli nafti oo ma ibaahana iniyo ka baxaan tana taasas oo sida tan kale lamaad xildhibaanka federaalka oo si anisii matalaa dawladda federaalka walilahan kubahada hata walbarashaha dhow maysinka bahada arday maysin reebadoone qof siinfeel ahayn dhiibtaan sin reebadoon lanki walbarasho dibadda arday fadadoon insha allahu tacaala taasna lanki arday la dugsi saar kubahay may la fadayna ini has diyaaray tan kale lamaad lan aawshay ays wal hambarn dibad ma andira kor una madraanta taariib ay madraan may walay lanka la diraw may la faday lan aysi aawshay ka dadaaleen marka uu leeyahay ilaahay mid walaayaha hadna maaysadee onog ijaabada jaamada inka baahan aabiyaha rol fadaa mas aysa aysa la fadaa yaba kadadaal madiyo laakiin onog idis bilaa kadadaal war ma arkor ilaahay mid la sawdi la bahay ma ma arkor kaasa tii qosada tan kala lamaad insha Allah taala koofar galbeed lama hel lama roogan ee wasiira kullani wasiirada hay-ado oo arday deegaanka ee koofar galbeed ha galayaan yaa maraya oo diiwaan gelin ma marayaan gudaha ma marayaan markan yaan insha allahu tacaala may ardayn sheego doona dhalinyarada orday maska arday shaqa abuurkan bahan ini arday hafiiskaas ka hiri maanto yaan sheego doon weliba ha codsada ini arday weliba aan rooga ini lakulantaan weliba dhalinyara daneeya ini arday hay-adoo shaqo kalan fadaan hadanayaan ini has diyaariyaan insha allahu tacaala si aan lakulanto arday yaan inas baradaan insha allahu tacaala taasaa siin qosada dadkeena marka